أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamul goboleedka shaal dirarka puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya dab xogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ee xoogga ay ku haysato xabashada itoobiya mu-asasada al-kataab ayaa baahisay qaybtii saddexaad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariiste askar ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday magaalada muqdisho jabhadda mucaaradka faano ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaallo ciidanka itoobiya ay kula gashay ismaamulka maxaarada maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga galgaduud ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas madaxii hore ee kooxda riddada ayaa eedayn kulul u jeediyey murtada gurgurta xilli uu ka sii darayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad riddada ka wada tirsan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamul goboleedka ashaar dirirka ee puntland ayaa eedayn kulul u jeediyey madaxa kooxda ardada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada puntland elyaas cismaan logatoor ayaa weerar afkaa ku qaaday hoggaanka kooxda ridada soomaaliya waxa uu xusay in nidaamka ridada ee dalka ka jira uu ku sii dhacayo gud mugdi ah isagoo ka deeriyey xaaladda ay ku jiraan dhanka kale wuxuu sheegay in murtad xasan gargurte uu ku fashilmay hoggaaminta kooxda ridada soomaaliya wuxuu tilmaamay inuu ku mashquulay safaro dibadda ah iyo boobka hantida soomaaliyeed siyaasaddii soomaaliya iyo federaalkeeda laga shaqaynaya waa iska hakinnay waayo soomaaliya god u sii socota ma rabna inaan ka qayb qaadanno ee, dal god u sii socda ay sabab tahay ee, soomaalida waxay tidhahdaa faalac itimaaf lagama dhowro hoggaankii dowladnimada soomaaliya ee, waxaynu inagu ka tabaynaa soomaali o dhan iyo sideedii ka tabayaan puntland keligii kama tabayso runtii wax kaloo ku mashquulay ama diyaaradaa la saaran yahay ama dhul baa la iibinaya ama hadda badankeeda leeyahay wax allaala wixii tres soomaaliya dowladnimadeeda kala shaqaynayay ee, baad u malaysaa iyada laftigeedu in in kalsoonashii soomaalida oo dhani inuu guud ahaan lumayo tan iyo markii murtad xasan garguurte loo doortay hoggaanka kooxda riddada sannaddii labada kun labaiyo labaatan waxaa khilaaf xooggan uu ka dhex qarxay maamulka riddada ah ee puntland iyo kooxda riddada khilaafkaas oo ah weli mid taagan dhinacyaduna ay mar kasta warbaahinta isku mariyaan hadallo kulkuluul mahadsanida caliyare dab xogan oo ka geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabshada itoobiya sida uu ku waramayo walaalka xasan cabdiraxmaan awa xasaan
dabkan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka kacay magaalada qabri bayax oo ka tirsan gobolka faafan oo ka mida dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabishida itoobiya dabkan oo muddo dhowr saacadood a socday ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira hanti fara badan oo burburtay iyo weliba hal qof oo ku dhaawacmay ugu yaraan laba-iyo toban meheradood ayaa ku basbeelay dabkaasi sida uu sheegay injineer khaalid maxamed oo ah duqa maamulka riddada ee magaalada qabri bayax baarlamaanka labadii duhurnimo inuu dab ka kacay qabalayga labaad oo maamulka magaalada qorbeex ka mid a dabku wuxuu saameeyey labiyo toban meheroodood waxaana ku dhaawacmay hal qof meheradahan gubtay ayaa intooda badan waxaa iska lahaa ganacsato soomaaliyeed balse waxaa jira sida ay wararku sheegayaan meherado aan badnayn oo ay lahaayeen qowmiyadaha kale ee itoobiya daminta dabkan waxaa gacmahooda ula tegay dadweynaha magaalada kadib markii ay wax gurmada ka waayeen maamulka deegaankaasi ee dabadhilifka u ah xabishida itoobiya waa kan mid ka mid a dadweynihii goobjoogga ahaa kana qayb qaatay daminta dabkaasi oo isaga oo gurmadkaasi ku guda jira cabbiraya sida xilligaasi xaalka uu ahaa
dabdamisadiina ma jirta baa la yidhi markaa gurma degdeg ayaan u baahanaa gurma degdeg in naga soo gaadho in naga soo gaadho ilaahu naga soo gaadh ilaahu naga soo gaadh ilaahu qorjaa badbaado u baahan dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale uu dab xoogani kaga kacay magaalada qabri bayax oo konton kilomitir u jirta magaalada jigjiga waxayna bulshada magaaladu cabasho xoogan ka qabaan in haba yaraatee aanu jirin wax qorshe ama diyaar garow ah oo maamulka ridada ee deegaankaasi uu ka leeyahay inuu wax kaga qabto dabkaasi mararka badan soo laalaabtay sagaal cisho ka hor ayay ahayd markii dabkan oo kale uu ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa waxaana ilaa iyo hadda la sheegin waxa sababay dabkan xargaha goostay ee sida gaarka ah ugu soo laalaabanaya guud ahaan suuqyada soomaaliyeed mahadsanid abu xasaan mu'asasada alkataab ayaa baahisay qeybtii saddexaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariiste cabdiqaadir maxamed rabaani oo soo daawaday isdaarkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa soo saartay qaybtii saddexaad mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf kaas oo ay ka soo muuqanayaan waxgarad salaadiin iyo abwaano kelmado ka jeediyey xiritaanka munaasabadda mucaskarkaas dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed axmed guuleyd fartaag oo mujaahidiinta iyo bulshada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan kala hadlay kala qaybinta gumaystaha uu ku sameeyey ummaddeenna qabiliyadda inaan ka hadlaan raba waxaana kala googooyey oo gaalada noo majaxaabiyey oo tobanka dowlad goboleed noo sameeyey waa qabiliyad nebiguna qurmoon buu ku tilmaamay dalka waxaa googooyey oo sababay in etoobiya qabaa'illa soomaaliyihii yidhaahaan federaalkan etoobiyaan ku biiraynaa etoobiyaan ku biiraynaa waxaas qabiliyaddaa keentay iyo sida haddii ilay ku run yahay soomaali loo googooyey waagii hore shan gobol baa loo qaybshay waad ogsoonta dhul baa la siiyo ingiriis naga sii
sidoo kale abwaan maxamuud moxamed xaaji ibraahim oo ka mid a abwaanada ka soo muuqday muuqaalkan ayaa isagana tix gabay ah oo bogaadina ka jeediyey munaasabadda mucaskarka mabda'aagii guulaysayoo magacu dheeraayey taariikh mug weyn baad qortee dunida maashaysay mahadhooyin reebreebtay oo lagugu maahmaayey in maraykan laga maarmi karo gelisay maankooda marsadii ka wada caydhi soo maca salaamaysay muslinkuna markiisii kaciyo cadowga meelsaari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sidoo kale suldaan moxamed cabdulqaadir ayaa ka mid a dadka ka soo muuqday mucaskarka waxaana suldaanka la arkayey isaga oo kelmad qiimo badan halkaas ka jeedinayey isla mar ahaantana kula dardaarmayay ciidanka mucaskarka loo soo gabagabeeyey in ay qaataan kaalintooda isla mar ahaantaana ay la dagaalamaan salibiyiinta magaca cusub loo bixiyey xaqiiqdii mucaskarkan wuxuu ku soo beegmay wakhti muhiim ah oo ay isbeddelayso gaaladii oo la dhihi jiray atimis loo beddelay magacoodii ayu som mucaskarkan sheekh bashiir xulimada nuqubada qiyaadada dhallinyarada inta ka soo qalanjebisay iyo intii hore u qalanjebisay iyo macal abwaaniinta waxaa noo yaalla in gaaladaas hadda halkasan isbeddeshay inaad qalbigooda ka saartaan inay soomaaliya joogaan waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii jebin lahaa inuu ilaahay idinka dhigo hormuud ilaahay idinka dhigo reer hargeysa waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay walaalahooda ku soo daydaan oo ay soo hijroodaan waxaan idinka rajaynaynaa markaad abwaaniinta maqashaan inaad noo iman doontaan oo sufuufta buuxin doontaan sidoo kale abwaan keyse axmed muuse oo ka soo muuqday muuqaalkan ayaa dhankiisa tix gabay ah munaasabadda xiritaanka mucaskarka sheekh bashiir ka jeediyey
ilnakuna alla saatiro waan ka sugaynaaye rabbi baa sareedada hay iyo libinta saaxiibe sansankeedii maantaa u dhow sahaadintaydiiye isha allaa mid bay sahan dambiyo noqonisa kune sultida uu hayaay gaala waynu sardamaynaa hadal lama sudhnaadee waxaan tala ku sa- ku saameelay dhallinyarada soomaaliyeed sawdan leeyahay sanadkii axadiisyada sugmee qoray saxeexaynku ilaahay siduu yidhi haddaan sadar la dhaafaynin suuraddii anfaal iyo balaaweydin sugayaan hijradii iyo siyaaxii la faray weydin sugayaane suuqii jihaadkii iyo ribxigii weydin sugayaaye kitaabkii iyo difaaciisu nuuhu weydin sugayaay sabcin xuural cayntii ahayd wadarta sawjaadka seefaha hadhkooday jiraan lama salugaane silcadii allaah iyo jannadii weydin sugayaan soomaalinimadii la qalay ee la kala seertay badenii cadaawuhu suntaday ee la kala sooray saylaac iyo difaacii bulshadu weydin sugayaay gaaladii allah nagu salliday ee na salabaysay dirirtii saliibkiiyo kufrigu weydin sugayaaye dhiiggii saadiqiintii iyo raggay solatay baarudu noolaynta sirarkoodu weydin sugaysaaye sufuuftii xornimo doonku way idin sugaysaay saaxaddaa idin yeedhaysoo soo dhowaada lehe sariyaa baxaysee inaan khayrku idin seegin kaalayaa suquurtii cisiga weydin sugaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما
askar ka tirsan maleeshiyaadka kooxdii riddada ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa xaafada gubta ee gaar ahaan halka lagu magacaabo tida ee magaalada muqdisho qaraxa kula beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah magaciisa lagu soo koobay indhoos waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla murtadiinta ka mid ah dhanka kale wilaayada mudug dagaallo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xaradheere dagaaladan oo lagu jibiyey murtadiinta ayaa waxaa jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyey dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer jabhadda mucaaradka faano ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaalo ay ciidamada etoobiya kula gashay ismaamulka maxarada bashiir muxidiin abu iman ayaa warbixinta warkan eegaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in iskahormaadyo culus ay ka socdaan meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dhaca waqooyiga waddankaasi iyadoo xoogaga mucaaradka ee faano ay sheegteen in waxyeelo culus dagaaladaasi ay ku gaarsiiyeen ciidamada xabashida inkastoo tirada khasaaraha aan weli la shaacin dagaalada ugu culus ayaa ka dhacay waqooyiga gondar sida laga soo xigtay warbaahinta dalka itoobiya ee ku hadasha afka amxaariga iyadoo la sheegay in dagaaladan ay socdeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay afhayeen u hadlay kooxaha fallaagada ee faano ayaa sheegay inay iska caabiyeen ciidankii dowladda ee isku dayayey inay dib ugu soo ragaarceliyaan saldhigyadii laga qabsaday deegaano hoostaga bariga iyo galbeedka gobolka goojam ee dhulka amxaarada ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka jiraan dagaallo waaweyn iyadoo la sheegayo in khasaare uu jiro sida laga soo wariyey dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka amxaariga inkasta oo dowladda itoobiya ay sheegtay inay wiiqday awoodda kooxaha fallaagada ee faano haddana dadka ka faalooda arrimaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in kooxaha fallaagada ay weli gacanta ku hayaan in ka badan boqolkiiba siddeetan gobolka amxaarada dagaalada sokeeye ee ka holcaya ismaamulada amxaarada iyo oromiya ayaa galaaftay nolosha tobanaan kun oo ruux waxaana ku barakacay malaayiin kale nidaamka abiy axmed ayaa ku fashilmay inuu hanaan siyaasadeed ku xalliyo khilaafka kala dhexeeya mucaaradka hubaysan mahadsanida waa iman maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garboweyn ee wilaayadaasi cabdiraxiin shacali ayaa inoo sii ambaqaaday warbixinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa mashruuc isugu jira baaritaano iyo daawo qaybin ka sameeyey deegaanka garabweyn ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud bulshada ku dhaqan deegaanka garabweyn ayaa ka faa'iidaystay baaritaano iyo daawo qaybin ay sameeyeen howlwadeenada maktabka caafimaadka wilaayada iyadoona si weyn ay ugu farxeen dadka muslimiinta ee la gaarsiiyey gargaarka caafimadeed qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay ayaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga alendalus kuwaas oo inooga warbixiyey deeqda caafimaadka ah oo ay heleen asalaamu calaykum waraxmatullahi waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga cabdiraxmaan ciise maxamuud waxaan ku hayaa daawo aad u muhiima oo xanuunka ihaya lai siiyey insha allah waana ku caafimaad doona haddii ilaahay idmo waxaa waaye egfishin waxaa waaye malario intaasaa daawadeyda sidha insha allah maasha allah daawo fiicanna gacanta waa ku haysa waa si fiican boqolkiiba boqol daawadan yaa idinku deeqay
walaayada sharafta leh bismillah faarax ali saad geedi faaraxo maxaa lagu qabtay waxaa la iga qabtay in lay baaray dhiig layga qaaday intaasoo haddii alla kuriyo daawaa laysiiyey qola aan haddii alla kuriyo codaya mas-uul aan ka ahay walaayada intaasaan ka helay waxaa kamid a madax xanuun iyo lafa xanuun iyo haddii alla kuriyo waxyaabaa layga helay waana laysiiyey daawadooda kuraa xaragada ay noo soo dirtay waxaan ugu mahad celinaa ilaahay darajo dheeraada ha siiyo ilaahay guul ha siiyo annagana waa naga taxadireen khayr allah waafajo aniga waxaan u imid maanta goob caafimaad dawaa lagu baxa hana layiri waana aan u nimid marka caruur oo iyo anoo aabahii intaasba waxaa waaye dawada wixii ilaahay naga waafajiyaan ka qaadanayn kani waxaa laysiiye waxaa waaye dawada leysi baaritaana laygu sameeyey dawada leysiiyana waxaa tiifo tiifo iyo cudurro kale dhiigo kale waa la qaaday midda leysiiya laakiin dawada leysiiya waxaa tiifo waan qaado iyo fitimiyar afar kale ilaahay weyn dartii bay noogu timid qolada walaayaedkaana soo gaarsiiyey muslimiinta khayr allah siiyo allah caafimaad siiyo ilaahay dartiis baa isugu nimid magacayga bootaan waxaa laysiiyey daawo dhiiggeyguna waa fiican yahaa la yiri dhiig daawadiina waa laysiiyey hadda waa mahadsantihiin calaykum salaam waraxmatullaahi meesha caafimaad la keenay daawo ka helnay malaariyada tiifowga gooryaanka qallajiyaha waxaasoo dhanaa ka helnay ilaahay baa ku mahadsan wiilasha noo keenay marka waxaa waaye walaalaheena noo deeqda noo keenay maasha allah waa ku mahadsan yihiin si fiicana nolo soo dhoweeyey daawo noola siiyey maasha allah ilaahay baan kheyrka rajeyeyna walaal walaalkan daawo alle ku qadayna maasha allah lacag la-aanaa loogu sii hayaa aniga waxaa laga daawey malaariya gaas ayaa laga daawey walaalaha mujaahadiinta ee la sii khadra miro horsame maasha allah daawo efection iyo daawo gaasaana loo qoray anugu yaraa iga xanuunsaneed tifo iyo gaas iyo efection malamuun ciise afar waxaa lay siiyey daawo badan oon u baahnaay malaariya tifow efeshin awalan allaan u mahad celaa ayagana kabacdina ayagaan u mahad arakada shabaab khayr allah siiyo mid ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ayaa inooga warbixiyey xanuunada laga helay dadka ay baaritaanada ay ku sameeyeen ee ku noola deegaanka garbaweyn dadka la qaabilay anaa horta waxaan shaqaynaynay muddo laba maalin ah muddadaas labada maalina dadka aan qaabilnay tira ahaan waa boqol soddon iyo sideed qof dadkaasoo qaarna dawo la siiyey qaar dhiiga laga qaaday oo dhan kasta isugu jira intii tabarteennu ay tahay oo baaritaano loo sameeyey qaarna dawooyin caadiya la siiyey dad waaweyn iyo carruur intaba leh xanuunada ugu badan oo hadda intaan shaqada ku jirna aan la kulanno waxaa ka mid ah xasaasiyadda oo kale ama elergic sida loo yaqaano infectionka guud ahaan xanuunka leer hajbalooriga ama gaaska xanuunadaas ayaa ka mid ah xanuunada ugu badan oo macnaha sida isdabajooga isaga soo dabadhacaya oo laba qof oo isku xigta qof laga weynaya aysan ka mid ahayn wallaahi waa arrin wanaagsan waxaan u jeedinaynaa baaq aan u jeedinayna wuxuu yahay xanuunadan horta inta badan gaaska oo kale xasaasiyadda oo kale waxyaabaha sababa inay ka fogaadaan baaqa u jeedinaynaa tusaale ahaan hadda gaaska oo kale xanuunada sababa waxaa ka mid ah sida waxyaabaha isticmaalka raashinka oo kale sida waxyaabahan oo dibadda laga soo waarido oo oo bukisaadka ku jira sida bariis miceeyaha shiishiidka waxyaabaha cabitaanada sijilka ah waxyaaba xataa hadday dhaceen iyo haddii aysan dhicinba inta badan xanuunadan way keenaan dadka waxaan kula talinaynaa raashinka qoloftale in la cuno oo wadankeena ka baxda si digirta oo kale masagada oo kale genleyda oo kale noocyadaas raashinka in la cuno waxyaabahan oo bariiska iyo baastada iyo cunooyinkan dibadda ka yimaado sijilaadkaana inta badan la iska yareeyo waa qayb ka mid ah dadaalada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galguduud taas oo looga gol leeyahay sidii loo xaqabtiri lahaa baahida caafimadeed ee dadka muslimiinta ah mahadsanida cabdiraxiim madaxii hore ee kooxda ridada ayaa idiin kulan u jeediyey murtad gurgurtay xilliguu ka sii darayo khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta haddaba warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku cambaareeyey weeraro ciidamo ka tirsan murtadiinta ay ku qaadeen siyaasiyiin mucaarad ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka ashhadalla dirirka ah ee koonfur galbeed shariif murtad ayaa sheegay in maleeshiyo murtadiin ah ay weerareen goob uu ka socday shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ilaa shan xisbi siyaasadeed oo ka tirsan ridada kuwaas oo uu sheegay inay ka arrinsanayeen sidii ay u midoobi lahaayeen waxa uu sheegay in maleeshiyada kooxda ridada soomaaliya ay xoog ku galeen goobta awoodna ku joojiyeen shirkaasi ayna kala eryeen siyaasiyiinta halkaasi ku shirsaneed sidoo kale murtad shariif sheekh axmed ayaa cambaariyey weerar askar ka tirsan murtadiinta ay ku qaadeen gudoomiyaha maamulka ashhadalla dirirka koonfur galbeed ugu magacaaban deegaanka jaziira halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan labo xubnood sidoo kalena ay ku dhaawaceen kuwa kale shariif murtad ayaa dhanka kale cambaareeyey go-aanka kooxda ridada ah ee lagu joojiyey ganacsiga suuqa ugu weyn soomaaliya ah ee bakaaraha kadib markii kooxda ridada ah ay shacabka caasimada kusoo rogtay lacago xaddaaf ah oo baad ah taasi oo keentay in ugu dambeyn ay ganacsatadu albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga hor istaaggii lagu sameeyey shan xisbi oo ku shiraysa magaalada muqdisho oo ujeedadooduna ay ahaaday inay ka tashadaan siday u midoobi lahaayeen marka nasiib darro waxaa ah in iyagoo mas-uuliyiintaasu fadhiyaan oo tashanayaan in ciidamada amnigu xoog ay ugu galaan oo shirkoodii halkaasi mataqaanaa foolxun u joojiyaan aad iyo aadan uga xunnahay waana cambaareynayna falkaas waana fal ka baxsan sharciga dastuurka ka baxsan dowladnimada ka baxsan inay ku dhaqaaqdo oo ciidamada amniga arrintaas ku dhaqaaqaan runtii waa nasiib darra aan u aragnaa waxayna muujinaysaa sida looga been sheegayo doorashooyinka oo runtii aan horena uga digaynay haddana markhaati caad ay taasi u tahay dhacdada labaad isla shalay dhacday waxay ka dhacday deegaanka jaziira waxaa xadgudub lagu sameeyey dadkii halkaas joogay mas-uuli gudoomiyaha deegaanka oo mar dhow lasoo magacaabay oo aan weliba dadka hubaysan aan ahayn lagu dilay halkaas laba qof oo dhallinyaro ah ayadana waxay muujinaysaa yani waxshinimada iyo sharci kutumashada ciidamadu ay samaynayaan iyagoo caburinaya mas-uuliyiinta iyo shacabkaba sidaasoo kale ganacsatada magaalada muqdisho oo ayagana beryahan culayska lagu hayo aada usoo badanayo keentay suuqa ugu weyn magaalada muqdisho inuu xirmo iyadana waxaan aada iyo aada uga xunnaha waaye marka canshuuraha aan meel loo dayin maalin walba la saaro ganacsatada waxay keentay iyadana inay suuqadu xirmaan taasna iyaduna waa arrin kale oo runtii aan aan u adeegeynin dowladnimada markaan isku soo darno dhacdooyinkaas iyo kuwii kasoo horreeyo waxay muujinayaan in la marin habaabay dowladnimadii lala dhumay meel khaldan loo socdo shirka jaraa-id ee uu shalay qabtay murtad shariif sheekh axmed ayaa kusoo beegmaya xilli maleeshiyaadka kooxda ridada ay bilaabeen inay fuliyaan amar uu bixiyey murtad garguurtah bishii sebteembar labada kun afar iyo labaatankii kaasi oo ah inay weerari karaan goobaha ay abaabulka ka wadaan siyaasiyiinta mucaaradka ah waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii isku horimaad u dhexeeyay maleeshiyaad murtadiinta ka wada tirsan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya casaam carfaad ayaa sii ambaqaadaya warbixintan dagaala u dhexeeya laba maleeshiyo ka kala tirsan ridada ayaa shalay waxay ka dhaceen degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxayna geysteen khasaara labada dhinac ka soo kala gaaray dagaalkan ayaa yimid kadib khilaaf ka dhashay dhul ku yaala xaafadda miranaayo ee magaalada muqdisho oo la sheegay in muddo uu soo jiitamayay islamarkaana laisku haystay balse dhinac ka mida dhinacyadii dagaalamaya ayaa doonayay inay dhistaan dhulkaasi inta la xaqiijiyey tira ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee dagaalamay ayaa halkaasi ku dhintay iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro kale murtadiinta halkaasi ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliyayaasha booliska degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan kuwaas oo ka qayb qaadanayay dagaalka xaaladda goobta dagaalka uu ka dhacay ayaa weli qasan waxaana halkaasi ka taagan ciisad u dhexaysa maleeshiyaadka ridada ee halkaasi ku dagaalamay waad mahadsantahay casaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu